kooxdaasi waxa weeye hadda waxay darkaysaa meelaha ay ay ka nugul yihiin ay ka nugushahay oo bartilmaameedyada nugul gaari karaan waxay kaloo dartayaan qalqalka iyo meelaha maaragtay gaabiska jira xagga amniga kadibna qorshahoodii ayay sidaas u fushanayaan marka aniga aragtidayda waxay la tahay hadda kahorna horay inaan u sheego waan u malaynayaa arrinta ugu muhiimsan waxay tahay shabaab waxay fursad u heleen in dagaalkii conventionalka ahay oo ciidamadii hubaysnaa markii furnimihii inta lagu jebiyey ay ka baxeen waxay fursad u heleen oo xoog u heleen inay maskaxdoodii iyo xoogoodii iyo cududoodii meel isugu geeyaan ayna amaliyaad nouciya waxa la yidhaahdo ama operational typical yani howlgallo gaar ah oo maaragtay meelo aada maaragtay xasaasi u ah ay ku dhufanayaan inay maaragtay bartilmaameystaan haddana ay bartaan sida ay u galayaan iyo nuglaanta hay-adaha ka soo horjeeda aniga inahaas ay la tahay inay si aada isku organise gareeyeen haddana inay daraasad fiican iyo xog fiican ay ka hayaan bartilmaameedkooda qodobka labaad oo xiga waxay tahay inaan waxba laga baran siday ugu suurta gashay in qaraxaasi ama dhibkaasi uu dhacay wax badan oo laga baranayo ma jiro marka waxay ahayd qaraxii hore in la daraaseeyo meelihuu ka yimid iyo siduu kusoo yimid iyo oo markaasna la sameeyo qorshidka ku ahaa inuusan mar labaad kaasu kala dhicin marka waxaad moodaa marba marka ka dambaysa inay ayagiina kasii xoogeysanayaan dhanka kaloo kasoo horjeedanaya inaysan jirin wax laga faa'iidaysanayo o laga kororsanayo weeraradii ka horreeyey wa waa gartay fiqi hadalkaaga markaan tix raaco dagaaladii foolka foolka ahaa ee al-shabaab lagu hayay inkastoo meelo badan oo furmaa lagu jebiyey weli haddana dhul bay joogaan oo fursad u siinaya inay soo abaabulaan weerar noocan oo kale ah dadka wax ka sheega howlgallada midooda afrika iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxay leeyihiin mar haddii dagaalkii al-shabaab lagu hayay ee iyaga lagu baacsanayey la joojiyey iyagiibaa fursad helay oo weerarka soo bilaabay exactly waa hadalkaasi sax weeye al-shabaab labadii sano oo lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayey oo mar walbaba difaaca iyo howlgaladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo wax weerara oo dul saaran oo ku dul socday ma jirto ciidamadii weliba labadii sano u dambeysay gaar ahaan sanadkii hore waxay waxaa u suurta gashay waxyaalo aan u suurtagelin sanadihii ka horreeyey ilaa iyo shabaab intay ay soo jireen waxaan u suurtagelin oo ah ciidamada midooda africa meelaha ay degan yihiin oo xarumaha inay xaruntii saddexaad in ay weerareen oo ceelcadde ay ahayd oo boqol iyo intaasi ka badan oo qof ay ku dhinteen ka horna janaale ahayd mid kasii horreysay way jirtay oo dhankan maaragtay ciidamaha buundiga ay ku beersadeen welina way way taagan yihiin marka iska daa in la weeraro oo oo maaragtay iyaga dhibaato loo geysta ama cabsi ay qabaan goobaha ay joogaan waxa weeye ciidamadii daliil cad waxa u ahaa marka oo u dambeysay markii ciidamo yaroo soomaaliya meeshay kasoo baxeen ciidamadii amisomtona meeshay kasoo baxeen markii la weydiiyena waxay yidhaahdeen maadaama ciidamadii soomaalidu ay baxeen annaguna waa baxaynaa marka xataa awal waxaa la dhihi jiray waxa soo baxa waa ciidamada localka ah laakiin hadda waxay gaareen cabsida xataa ciidamadii amisomto inay cabsi xoogan ay inta soo waajahdo ay ay ay sardaaxooyinkii dhowrka ahaa ee ku dhacay awgood inay soo cararaan oo dadka cararaya ay dhinac ka noqdaan marka waa runta waa run arrinta aad sheegtay oo ah inaan wax colays ah oo saaran al-shabaab aysan jirin labadii sanoo lasoo dhaafay taas awgeed ay ayagu colays xoogan noqdeen oo soo saareen wa waa gartay waxaa kaloo jiray marka nabad sugidda la fiiriyay iyo ammaanka soomaaliya hadal dhowaan ka soo yeeray hay-adaha ammaanka ee dowladda gaar ahaan nabad sugidda oo ay ku sheegeen in mas-uuliyaddii amniga ee magaalada muqdisho gaar ahaan lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir marka waxaad soo noqotay madaxa sare ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya awoodda intaa la eg ma leeyahay gobolka banaadir uu ku sugi karo ammaanka magaalada muqdisho shabshablana ku day weeye hadba waxun in maaragtay haddii wixii hore socon waayeen in wax cusub lala yimaado waa laga maarmaan oo qorshe cusub iyo khibrad cusub lala yimaado laakiin in loo fiiriyo waxa weye waxaasi sida ay u yihiin wax dastuuri ah sida dastuurka kumeel gaarkaa ee dowladda federaalka ku qoran qodobkiisa boqol labaatan iyo lixaad ciidamada qalabka sida ayaa ku qoran waana afar ciidan ayay leeyihiin iyagaana mas-uuliyaddu saaran tahay mas-uuliyadda qaranka ee amniga ama mid difaaca ahaato ama mid dalka gudihiisa ha ahaatee iyay saaran yihiin classificationkii iyo shaqadii halkaasay ku qoran yihiin marka anigu isma oranayo inta hay-adihii ku magacownaa oo shaqadaas lahaa oo u mada oo dastuurkuna u qorayay dowladdana u asaan garaysay oo ay ka ogeyd inta mas-uuliyad mas-uuliyadda amniga intay ka wareegto yaa qolo rayida oo aan maaragtay u diyaarsanayn ayaa inta lagu wareejiyaa wax iska bedeli doonaan anigu isma oranayo dadka noocaasa rajada badan ka qabana ma yihi waxaan la kala garanayn oo runtii caddayn yacni mas-uuliyadda heeraha amnigu waxay noqonayso mar haddii iyagoo mas-uuliyaddoodii ay wareejiyeen inteeda ugu muhiimsanayd gaar ahaan caasimadii oo ahayd meesha ugu muhiimsan oo la rabay inay kasoo dhalaalaan waa garta ugu dambeyntii kulan shalay ay ku yeesheen dalka jabuuti dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiyaa dagaalka lagula jira al-shabaab sidee ugu wanaagsan bay kula tahay oo aragtidaada iyo khibradaada markaad eegto sida ugu wanaagsan ee dagaalka al-shabaab guul ay uga gaari karaan dhinacyada kasoo horjeeda dagaalka al-shabaab guusha horta waxaa weeye aniga waan akriyey baaqi meesha kasoo baxay ciidamo kala duwan oo dalal kala duwan ayaa dalka soomaaliya jooga dowlad walbana maslaxadeeda iyo danaheeda gaarka ayay ciidamadeeda halkan ugu joogtaa amarkana waxay toos uga qaataan intaan ka ogay aniga wasiiradooda gaashaandhigga iyo taliyaashooda ciidamada ciidamada halkaan dowladaha jooga ma jiro wax coordination oo saxa iyo hal amar oo hal meel ka baxa oo ciidamada amisom ay ku shaqeeyaan ma jirto hal meel hal ujeedo ay wada qabanayaan waxaad moodaa meelaha qaarkood in wax wada shaqaynayo uusan uusan ka dhexayn marka ninka qofka wax samaynaya ahi ama ciidanka wax samaynaya ahi waa inay ka muuqataa iyagu inay horta bal hal talo ay leeyihiin hal qorshe ay leeyihiin haddii la yidhaahdo ciidamada xagga ha ka dhaqaaqaan ee halkaas ha tagaan oo taliyahoodii amarkoodii inay qaadanayaan aysan dowladoodii aysan amar ka sugaynin marka midda u horeysa waxa weye in ciidamadani one hal unit ay noqdaan oo oo ciidamo isku xiran oo hal meel ka duulaya oo hal ujeeda leh oo ujeedadooduna ay tahay aysan ahayn danahooda dalalkooda danaha ay ka leeyihiin soomaaliya ama siday iyaga u arkaane ama in lagu haayo soomaaliya dhibkaane ama in loo mushaardoon loo soo mushaardoontee waa inay noqotaa ciidan al-shabaab inay la diriraan u jooga halkaan ama inay ka saaraan aniga waxaan is leeyahay al-shabaab waxa weeye dhowr kun oo wiil oo dhalinyaro ah oo yaryara ciidanka halkan joogana dhowr iyo labaatan kun buu kor u dhaafay marka midka soomaalida lagu darana konton kun bay dhowr kor usii dhaafayaan konton kun kama adkaan weynin shan kun oo ciidana laakiin meeshaasi waxaad dhaliishu inay jirto inay jirto habaysnaan la-aanta iyo dalka laftiisaba guud ahaanba siyaasaadka dalka guudba qaybka barnaamijkaas marka waxadhidaa marka koowaad hays habeeyaan mar labaadkana waxaa weeye al-shabaab fisically in dhulalka ay joogaan oo dhan laga qabsado kadibna ciidamo yar oo kooban oo unitis ay isku qaqaybiyeen labaatan labaatan iyo konton konton ay meelaha u joogaan ciidamo sidooda kale u habaysan oo duurka la gala maahan magaalooyinka iyo ciidamo inta isku soo wareejiya heeskooda iyo ciidda dhexdooda halkaas isku isku ilaaliya maane ciidamo sidooda ku habaysan oo dhulka mara oo meesha lagu sheegaba ka takhalluso waxaan isleeyahay qorshahaasi haddii la gudagalo muddo kooban oo sanad sanad iyo bar al-shabaab dhulka soomaaliya waa looga kaxayn karaa